gudoomiyaha baarlamaanka laga farta laga saaraa haduujoogin gudoomiye ku-xigeenka laga saaraa dee asaa inuu qabto laga rabaa baarlamaanka inuu isku yeeraa la rabaa in mooshinkii la guda garaa de anaga sifa sharci ahaan umarayna dee fawda maaha wa annaga waxaan ku doodayna waa sharci laakiin shariif xasana wuxuu rabaa meel qabda jijac ahoo sharci aan aheeno nidaam aan aheeno wuxuu rabaa inuu asaga dadka ku hogaamiyo annagana waxaan waadiidana waxaan leenahay war xeer baan qoranay dadkan dad wada dhasha ma aha dad isku oo halkoo guri ku nool ma aha waxaa isku keenay sharci sharcigiyaa la diidan yahay marka anaguna sharcigaan ku adkaysanayna hadeer hogaankan in la boota in la bedela maana daawa kaloo hadda muuqato male hogaanka waa fashilmay dee laba sano ah waxaa la lahaa berintay roonaa doontaa saa dambay sii fiicnaanaysaa shariif xasan ma yaqaan maamul iyo nidaam iyo administration ma yaqaan waxna ma hogaami karo marka dad cid wax hogaami karto oo nidaam taqaano sharci rabto alla keenaa meesha hadduu asiga sharci rabin